shirka golaha wadatashiga qaran oo uu shir guddoominayey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho oktoobar lix toddobada mey laba kun shan iyo labaatan shirka oo qayb ka ah shirarka wadatashiga ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ugu baaqay waxaana kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya saalax axmed jaamac madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqor madaxweynaha hirshabelle cali cabdulaahi xuseen guddoomiyaha gobolka banaadir ahlan duqa magaalada muqdisho iyo madaxweynaha dowlad goboleedka a c c khaatuma cabdiqaadir axmed warbixinta koowaad guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ah ayaa si faahfaahsan ugu warbixiyey habsami socodka isdiibaangelinta codbixiyaasha iyo diyaargarowga guud ee ka bilaabmay gobolka banaadir labo goluhu wuxuu isku raacay in maamul goboleedyadu ay guddi doorasho kala shaqeeyaan dardargelinta iyo baahinta diiwaangelinta dadweynaha si loo hirgeliyo doorasho xor iyo xalaal ah goluhu wuxuu soo dhoweeyey hanaanka xisbiyada badan ee dalka ka hirgalay wuxuuna u hambeliyeeyey xisbiyada isdiiwaangeliyey sidoo kale waxa uu ugu baaqay dhammaan kooxaha daneynaya siyaasadda inay diiwaangashtaan ururkooda siyaasadeed ee ku madela afkaartooda g w q isagoo oo ka duulaya baaqii madaxweynaha ee maalintii ciidda ahayd sagaal iyo labaatankii maarso laba kun shan iyo labaatan wuxuu isku raacay in dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyadaha ay dardargeliyaan wadatashiga siyaasiyiinta iyo waxgaradka dalka si lagu midoobo arrimaha dimuquraadiga iyo dib u dhiska dalka golahu wuxuu isla aqoonsaday in a c c khaatuma ay ka mid tahay xubinnimada dowladda laguna dhammaystiro shirweynaha loo bahansan yahay iyadoo la raacayo dastuurka dalka